Waxaa magaalada Muqdisho lagu daahfuray gole ay ku midaysan yihiin culimada Soomaaliyeed kaas oo ahaa madal ay ka kooban yihiin dhammaan culimada Soomaaliyeed. Guddoomiyaha golaha culimada Soomaaliyeed Sheekh Aadan Macalin Abukar iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Sheekh Bashiir Axmed ayaa ka hadlay ujeedka loo aasaasay golahan.
waxaan idiin haynaa waa dantiinii waxaan ka shaqaynaynaa waa midnimadii dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxaan ka wada midaysannahay oo aan isla qaadanay dalkan hiwa- siyaasadiisii guud ee midnimada ku salaysneed maadaama dal iyo dad iyo diinba ay naga wada dhexeeyaan inaan midnimada annagu haddaan nahay culimmada soomaaliyeed horkacno yacni bulsho kasta midnimada ayaa asaas u ah Ee, midnimadaas waa midnimadii ilaahay ummadda muslimka ah ku galladaystay towxiidka kadib waa midnimadii diintan inagu soo gaartay oo nabigeenna sala allahu caleyh wasalam garab istaagtay Dhanka kale qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay madasha ayaa soo dhaweeyay golaha culimada.
golayaasha culimada ah ee midoobay waa kuwa soo socda iyada oo ay u furan tahay ciddii kale ee kusoo beyraysa hay-adda culimmada soomaaliyeed golaha guud ee culimmada soomaaliyeed golaha sare ee culimmada soomaaliyeed madasha culimmada soomaaliyeed ee dacwada iyo fiqiga majmaca culimmada soomaaliyeed waxaan runtii aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan xaadir ka noqdo oo markhaati ka noqdo heshiiskan weyn ee isu imaatinka ah ee dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee weliba ummadda labeenteedii iyo hoggaankeedii ah oo imaamyadeedii ah oo dadkii almuwaqicuuna can illaahi ilaahay dhankii ilaahay wax u saxiixayay oo ka keenayay fatwada iyo diinta dadkuna ay soo magangelayeen ay isugu yimaadeen waa tallaabo aada iyo aada runtii u wanaagsan oo bogaadin weyn